kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haddii aad hore u maqli jirtay ballanqaad siyaasiyiintu xilliga doorashada bulshada u sameeyaan caawana waxaan idee hayaa gabadh ballanqaadka loo sameeyey beekhaamin maaya bashqadii jacaylkoo bundad lagu cabeeyaan barkin kaaga dhigilaa badhna gogosha hoos iyo derme baaxad weynoo baxsan kaaga dhigilaa badhna go-a dushaad iyo huga barafka celiyo buste kaaga dhigilaa badhna sel iyo diric iyo bayluule xaradh iyo dalad barashabeel iyo bac kaaga tolilaa
sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan kala duwanaanshiyaha dhinaca dhaqanka ee bulshada dunida ku nool iyadoo caawana aynu eegi doonno qaar ka mid a dhaqannada u gaarka ah dalka maleesiya iminka qof baa isku dhacdeen banoni banoni baa ciyaarsiin faawal baa ku samaysay madax haddaa ka salaxday waa dagaalamaysa ciyaartooygii markuu dhulka ku dhaco waa soo kicinaysa dabada ka dharbaaxaysa
qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonayna waxaana caawa aynu ku wada cawayn doonaa kabtan aan xajiiniyo laaxayn weedh ku xaganaysaa oo rudh xalaalaysay baad ku xaragootaay
waxaa kabtanku hadduu run yahay waa lagu murti waa xalaal waa waxaan u qaaday xaaskayga oo magaceedu ku dhex jira xagga dambe xitaa habboon lakin aniga magacaantan la baxay xafida iyo xafiliya iyo xajada intaasoo magac bay ku dhex jiraan barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dunida aynu ku noolnahay oo la tilmaamay inay ku dhaqan yihiin dad kor u dhaafaya toddoba bilyan oo qof ayaa sida aynu ogsoognahay qoomiyad kasta oo meel degtaa ay leedahay dhaqan iyo caado u gaar ah oo lama taabtaana hase yeeshee arrinka cajiibka ah ayaa ah in dhaqannadaasi qaarkood deegaan basi looga yaqaan iyadoo dhacda in mid dhanka wanaagga wax looga isticmaalo uu meel kale ka yahay ceeb waxaana hubaalaah in haddii aynu tiriya isnidhaahno aynaan caawa oo dhan ka baxayni bal aynu soo qaadanno dalka maleesiya ee ku yaalla koonfurbari qaaradda esiya islamarkaana aynu eegno qaar ka mida dhaqannada cajiibka ah ee bulshada dhexdeeda caadiga ka ah islamarkaana meelo kale oo soomaalidu ay ka mid tahay ceebta ka ah waxba yaanan idinku daalina aan soo dhoweeye maxamed geelle oo ka mid a dhallinyarada dalkaasi wax ku soo bartay oo waryahayaga dalka jabuuti isaga siciid faarax uga warramay dhaqannadii cajiibka ahaa ee waddankaasi maleesiya uu ku soo arkay intii uu ku noolaa ummad walba waxaa leeda dhaqan u gooniya inagoo kale war hebel warwaran nabad ma la fiican yahay ma la baryey waxyaaba badan noocaasaan leenahay iyagu laakiin waxayna ga duwan yihin waxaa isku salaamaa wax ma cuntay oo luqadooda lagu dhaho suramakan run ahaantayda taas waxaan aaminsanahay soomaalida dee wynagaga fiican yihin waayo innaga wax ma cuntay way yar tahay dadkeenu midda kale cay baan u arkaynaaba haddaan ku isniraano wax ma cuntay ha de mangadonia isagii qofkii baahan baa xataa laga yaaba inuu kibrani yihahdo mangadonia waxaa jirta dhaqano kaloo fiicanna way leeyihiin waxay leeyihiin marka dadku guuru diyaar garoobo waxay sameeyaan like waxaan ku nidhahno stash luqadda faransiiska tooba training oo kale ayaa lagu siiyaa qofka inuu barto xuquuqul zawaaj after markaa waxay soo qaadanayaan certificate markaas ay guri ku imanayaan taasi waxay keenaysaa in problemkiisku dhaca familiga iyo furiinkii iyo waxyaabahaasi ay ku yaraadaan taasoo kale waxaan jeclaan lahaa inay soomaalidu isa kale ay kaga daydaan maleeshiyaankaas marka gabadhii markay iskoo tagtee la baro sida odageeda waa jawaadka saaran wiilkina sidoo kale warqad baa la wataa marka hadhow waxaa yaraanaya furitaankii iyo dhibaatadii ka dhacaysay gudaha familika ha horta waxaa meesha ka baxay isagalay problemkii inagu soomaali ahaanan u lahayn waa qofka waa diiniyan waxa lagu soo barayo innaga inagoo diintii haysana ayaa haddana ama ama de adiga adiga sodohda ama iyada sodohdeed adg problemku dhinac ka imanay laakiin iyagu taas kale nagaga fiicayn malama keenaan inta badan problemkaasi furiinkuna uu ku yaryahay laakiin dhaqanada kale aan ku arkay suuldhabaalaysiga waa waa mamnuuc asianko dhan horta way ka siman yihiin special lakin suuldhabaalaha oo dhaqankeena aniga qof markaan u yeerina u suul dhibaalinaa Ah, u suuldhabaalinaa.
suul dhibaal waa hadal baan rahnaaba Ah, iyagu laakiin way koodhinayaan
laakiin anagu mm, waan ka xanaaqin haddii qof kugu yidhaahdo Ah, of course wallahi macal miskiidka haddaa ku jirtid qofka kuma sul dhabaalaynayo wuu koodhinayaa waiter oo kale u yeedhaysaa haddaa usul dhabaalaysid jas wuxuu arkaya qofka yani inaad liiday Ah, waa inaad ka tiraa wuu ku imaanaya oo aniga dad qof soomaali ku tiraada bisad mahay buu ka oran mise islaantaada mise ilmahaaga xaggeed ii dhunkan
wallahi waa run oo wax kala duwan Waa, absolutely.
horta dhaqano badan way duwan yihiin way jiraan Ah, weli adiga kugu dhacday inuu qof mm, kaa yidhaahdo horta wa- wa- wa- aan first time kii kolley waa la yaabi jiray Ah, laakiin ma isticmaalo sul dhabaalayskan lafteedu just waan markaad meel tagto before intaan dee aynan mistakes aad gelin horta waa inaad qof yaro silence iska ahaato iska yar degan markaad ogaanaysaa suul dhibaalaha adiga suu kula yahay ma wax fiican baa mise wax wuxuu kula yahay xoogaan aan ixtiraam ahayn wallahi just for anaga lafteeduna de horta culture ahaan baan u haysanaa laakiin dee macal qofku in saa u yeedhaay bila ixtiraam Ah, ta kale waxay ka xanaaqaan iminka qof aa isku dhacdeen banoni banoni baa ciyaarsiin faul baa ku samaysay Ah, madax haddaa ka salaxdid waa waa dagaalamaysid
oo qofka seel say say isku raali geliyaa okay ciyaartoygii markuu dhulka ku dhaco waa soo kicinaysaa dabada ka dharbaaxaysa
taasna waa mid kale aan ku lahayn absolutely ma lihin ya inaga laakiin raaligelinteena qofka madaxa u salaxsaa Ah, just madaxa ka waa- salaxdaa.
waa- waa iga raalaho iyagu laakiin waa ka xanaaqa madaxa taabatid just waa soo kicinaysaa ciyaartooy gacanta qabatay dabada ka dharbaaxaysa laakiin taa anaga kaga fiican waayo daas anaga dhaqankeena way ku adag tahay inaga dhaqankeena waa ku adag tahay ah, laakiin soomaali ahaan waan u malaynaya inay iska qaadan karaan waa hagaag dhegaystayaal maxamed geelle oo u warramaya waryahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax aad buu mahadsan yahay hore ayay fanaanadda khadra daahir cigana sidan ugu heestay
waxaad ceeb oo taqan qofkay camalkii camalkiisa tahay
weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka cawayska washington intiinii dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkii hore la socotay waxaad ku maqasheen maanse uu barnaamijka cawayska washington la wadaagay abwaan yaasiin madaale taasi oo ku qotantay sheeko dhex martay gabadh barni la yidhaahdo waxaana toddobaadkii hore ay noo taagnayd iyada oo u bandhigay in xaafladda arooskeeda ay ka soo qayb gelayaan dad iyo dugaagba islamarkaana lagu wada caweyn doono goobtaasi waxahi meherkeenna bilanay bisinkan ku xidhilaa ducad iyo buruudkana inta soo bogdooxaan diig baarka sohor iyo rimadow biraynla beerka iyo lugmooye inta kalena bixin laa bisada iyo xoorka iyo bahalaha cunsiinla ilebela xijaab iyo waabixi dayre badhaadhaha arooskana ahmin iyo baraar baan birta marin lahaayo dariibtiiyo baruurtana bahda habar dugaag baa barbariijin laydo iyagaa bad iyo webi xagar bixi lahaayo hawlaha barrixila inta beer ku socotiyo baabaco intii lee bulbulow libaaxuna boqorkooda yahay baa allabariga dhigi laha dacwiya bakayla burdaha u akhriyi laha baalalayda duushaa aaminta badinle intaasi haddaba xaalkuba aanu koobnaanine waa ay sii socotay maansadu waxaana uu sameeyey ballanqaadiyo shilis iyo weliba waxyaabo uu qaban doono haddii haweenaydaasi ay jacaylka la qaado adiguna baraawiyo balcad iyo wajeer iyo baydhabo dusheed iyo ubakh baalaheedaad a ubakh baalaheed iyo bancad iyo saraar baad baashaalka faraxjida baaskiil ku mari layd bafto iyo subeeciyeed bilic lagu majeerto baalgolay la moodo boqolaal kun oo mayl laga soo bidhaansho baabaysa maankoo runta beeninaysaan bacadlaa hargeysiyo burco kaaga gadila niman baa bakhaylo badda caashaqeen gurin baal dacar kumiiso adigana bukaanka iyo boholyowga laabtiiyo kugu dila buseelke beekhaamin maayo bushqadii jacaylkoo bundad lagu cabeeyaan barkin kaaga dhigilaa badhna gogosha hoos iyo derme baa xadweyno baxsan kaaga dhigilaa badhna go-a dushaada iyo huga barafka celiyo buste kaaga dhigilaa badhna sariyo diric iyo bayluule xarar iyo dalad barashabeel iyo baac kaaga tolila badhna sooriyo sharaf liyo badar iyo xadhoodh iyo burintaan ka dhiga baan kuu buusha bixin la naftu bixise weeyo marmarbay bukootaa bartii lagu wareemaba dawo beriix geliso amintaa bogsiisaan badhna kaaga dhigila marka waa barkimadeedii waa jacayl oo bushqadii waxaad uga buuxinaysaa jacayl wax kastay u baahataa waa jacayl markaa nolosheedii oo dhan waxaan ugu talagalay cabdixakiinow inanta tan dhinaca jacaylka oo kale rag fara badan baa jiro hagar ay ka cabdaan dumarku iyo dhinaca jacaylka marka laga hadlaayo inaan uga hagar baxo oo dhammaanteedba haddaynu ay- waxay huwanaysa busto jacayl eh, bustahay huwanaysa uu jacayl noqdo gugasha ama dermaday ku jiibsanaysa ay jacayl noqoto saliiteedu ay jacayl noqoto cuntada xitaa iyo suuriyada ay cunaysa inuu jacayl noqoto xataa haddii inantan madax xubaad dee xanuuno si aan laba badane in xuma jebin ama dawo laga sameeye jacayl runtii inay liqdaa baan ugu talagalay marka inaan halkaana hagari ku jirin baan filaya buudhari hugtiis iyo beeraha jacaylkaad ku baraysan laydo ubax baarguduudoo hagarliyo ubaxay oo kalgacayl bandhigayaan baca kuugu guriga kollay dumarku boodhiyo cusbur iyo balaayo budan la ysku qoosho lagu baanta diirka iyo balbillaanta jahya kama maarmo bidicde gelin maad basaasteen bootarka iyo kariimka iyo baasliinta dunidaiyo bahay xaydhi leedahay baasiinta kolay tahay baabuurta lagu shubo intan kuu biyeeyo burcad kugu laaqoon baaf kugu shubama baaldi kuu dardarilaa burish kugu marmarin lah bikin iyo labeen baa sida kabaha buurka kugu baalashayn lah cadar iyo binaafaad lagu daray basbaasoo biskud lagu walaaqiyo badaxiyo cindiidbaan barqada iyo fiidkii kugu buufin lahayo inta barcad iyo hees kabadh loo bineeyo halabur ku baanaad quruxda quruxdeeda burin lay dhinaca cosmatic iyo waxyaabaha dawooyinka iskiinka la mariyo ama kariimada lagu dhaashto waxaa filaya habla hadday qarniga joogana kharash badan kaga baxo waxaa soo dufana marka la isugu daro ilaantu waxaan filaya inay bilicda tan yeelanayso nuurkaaga biliga leh bartamaha habeenkii markaad soo baxdaabay korintadu baktiileed waa inaantu marka waxaasoo dhan la isugu daro dayuxuna barcaad iyo waqalada isbirsade ku bashiishan lahay boodhka isku qarin lah xidigaha bidhaamana burjigoodu lumila taalan birjeex iyo agagaarka koodbuur ama deyrka baarliin ka binayn lahayo barnibaan far waaweyn ku dul buufin lahayo bahda soo dalxiistee boosni iyo ruushka iyo baariis ka timiba suhaybin laabilo sida tahay bil dhalataa lagu baafin lahayo lagu wada boqri lahaa buuraha adduunyada kuwa loo boqoole ugu baarka dheer buu calankaaga baydane buniga iyo cagaarkii babanla dushoodu biligtaa ka guri lah jariidadaha beledkaa baahin laa warkaagoo boga hore ku qorila bartamaha magaalada waratada bagaashka iyo basasha iyo xabuubta iyo baradhada ku miistaa buterka uga asqayn layd inamadan inamadan la baabee barsinoola qaadekaska laga bedelay baa ciyaaraha benadi oo sheekadaada bogan lah culimada barjaysee balwadda iyo qaadkiiyo ku balowday qiiqa marfashka ku bertaba arrintaadu buuqiyo baxaroodan gelin layd bilyan aanad aragoo cushqaad ku beerto kuu beelcadaada boholyow daraada burhka qaadan laayo isbakooladayn lah xataa inanta tan waxaa laga yaabaa waxaan ugu talagalay xataa inanta tan waxaa laga yaabaa marka waxyaabahaasoo dhan loo sameeyo ama shaqooyinkaas ama howlaha facilitieska loo sameeyo inamadaa inta ugu faraha badan wakti badan ku lumiyo doodaha ciyaaraha iyo naadiyada yurubka ciyaara horyaalka yurubka ciyaara inaanay wakti badan ciyaaraha ku bixiyeena dooda ay inanta gelin lahaayeen ama meelaha inta ugu faraha badan barfashida ay isugu yimaadaan dadku dood fara badan ay dhelin lahayd bilyan aanad aragoo cushqa aad ku beerto boholyow daraada boholyow daraada la baxaadegayo kuu beel cadaada burka qaadan lahayo isbakooladaynla araweela waa bakhe beelaha adduunyada inta bilis ku nool baa kugu baani layd oo arrintaada buug iyo baalmaara gelin layd buunbuunin maaye sida baraha jiiraan dhulkaobusiyo oon nugulkii bariiqdo lala liita baxarshoon barayaraha roobka oo hawd sare ka biligida sida loogu beerraqo ayaad bili u heliyo bidhaantaada oo qura badan loo jibaaxaya bilcaantayda maad noqon bilcaantayda miyaad noqon ayuu dhegaystayaal hadal ku soo koobaya waxaan filayaa in gabadha intaasoo ballanqaada loo sameeyey islamarkaana deeqsinimada sidaas u shilis loo bandhigay in ay war farxad la keeni doonto ama uu ka iman doono aad buu mahadsanyay abwaan yaasin madaale oo maasadaasi barni la wadaagay barnaamijka caweyska washington markanna waa qaybtii halaburka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka saanba qaadi doonnaa waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaane maxamed muumin ababe waxaana uu abwaanku qaybtan kaga warrami doonaa sheeko dhex martay isaga iyo nin balwadda qaadku ay aad ula hadhay oo uu hannaan suugaanaysan u soo tebin doono sheekadii dhex martay iyo weliba qaar ka mid a heesaha uu curiyey abwaanku waa inta dambe kulle waxaad moodaa inaan ka mashquulay laakiin waan kasoo bilaabay oo dhulkaas waan ku badnaa moogtahay weliba suugaanta qosolkaa baan aada uga heli jiray ahayd marka waxaa jira waxaan rabaa inaan sheego kolley heeso albumimka aan soo wadno insha allah waan garta iyan aan uga faaidaysto aan rabaa in habeen ka sheego oo waxaa heesaha ku heesaya waa cawaalo aadan qayb kamid a waxaa le roodo daahir oo fanaanadayda iyaduna ah roodo daahir ismaaciil ugumaha caashaqo iyaduna dhaxay abwaanadu aan sariir ka qaadeen oo qaar ka ooyeen badhna soo ammaaneen badhna iilka loo dhigay annagakala jacaylkee ubixii ka beermaanka ku iiljoogsadaayo waxaan ahay waliya dir noloshan ku aaminay baa la yidhahdaa yaa kamid a heeska oo rooda qaadi doonto rooda qaada heeska kale oo la yidhahdo tula iigu sii talagalo nolosheeda loo tababariyo waxaa tahay tusii hooyaday yaa jirta iyadna oo qisadii qormo ay kasoo bilaabantay iyo iyaduna mugtay sii daba socotaa waan garta weliba anoo jecel inaan xuso fanaanin waaweyn oo sharaf i ah oo moogtahay aan aad iyo aad qalbiga ugu hayo aanan ku faano oo aan nasiib aan u yeeshay inay ereyadayda ku heestaan uu kamid yahay cabdulqaadir jubba iyo axmed cali cigaal oo iyaguna fanaanin waaweyn ah cabdi nuur alaale farxad gaar ay tahay inaan xuso oo moogtahay halkan aan ka sheego dhinaca suugaanta qosolkaa waxaa jira qiso aan ka sameeyey qaadka haye
nin baa waxaan kulanay maalin la yidhaahdo daacad anigu magaca daacad la yidhahda aan u bixiyey waan gartay marka wuxuu ahaa ninkaasi nin aada u tamar daran oo jaad yar tumanaya oo engegay buu ahaa magaalada ninkaasi ka maqan yahay bay ahayd marka ninkii baan xoogaa wada sheekaysanay sheekadiisii baan ka sameeyey maanso isaga laftiisii baan dib ugu geeyey markaa baan ka dareemay inuu ninkii ka xumaaday oo ka yar moogtay aada uga murugoonayo haye kadib waxaan u sheegay heeskii inaan waraqadii googoynayo oon aan moogtay gabayn ka noqday haye isagaa markaa isbaariyey inaan gabagan faafiyo oon cid walba gaadsiiyo wuxuuna ii sheegay taariikhda intaasaan leehay ha iga hadlayn bugeyd
baahi uu kuri meeshaad gaarsiin kartaba gaarsiiye meel alla meeshaad gaadsiin karta gaadsiin Haye.
bugeyd sidaa darteed baan na daacad ugu bixiyey moogtay oo nin daacada buu ahaa oo isla nin balwadiisana u daacada haye ummadana u daacado oo in wax uu sheego oo laga faa'iidaysto oo moogtahay dhibaatadan saadku gesiya tagana moogtahay dadka uu digniin uga noqdo Mhm.
iyuu ahaa anigana si daacada igu warramay waan gartay
marka gabaygii isagoo aan sheekaysanayno oon lehay iyuu iyaa isagoo hadalka ii bilaabayo ayaan ka dhigay haye daacad baan ahaye doobna waan ahaye doqonna ma ahayne geedkan ay doorshay oo i kala dooxay oo dabka i saaray bu
waan gartay marka anaa su-aal weydiinay walaal adigu een, sawir buu tusay uu leeyahay sawirkaay waa aniga ana markaasaan lehay maaha adiga waa sawir muddo hore Sawirka u dhexeeyey waa sawir muddo hore oo dee aanad garanaynba uu isbedelay ha aanad garanaynin Haye.
oo kaarkiisa weliba ku dhegan oo taariikhda dhalashadiisa ku qoran tahay marka da-dan meesha ku qoran iyo isaguna isma laha haye
marka een, wuxuu leeyahay geedkan aw daado daado oo dabar go- dunidu kaa guurtay laguma doodoono oo ku wada dayni
haye ana su-aal dabac ana su-aal dabacsan oo dareenkiisii kaga war doonaayo ayaan kusoo daayay waxaan ku odhi daacad daacadow qaadka sida tan kugu doorshay nolola kugu diiday ee darxumadiisa dhab u dareemaysa maad iska badaysa
haye daacad wuxuu sheegay maalinta maalintuu daaho amase aan diiday in dib uga jeesto waxa diyaari ah cudur dubaab sheegta oo dar oo oo dareenkaaga iyo damiirkaaga diiqad gelinaya oon dawo u waayay iyo dabiib toona marka wuxuu haddaan iska joojiyo maalin oo jaadkii cuni waayo dubaabkiibaa amsaxa iga Dubaab bay dhigaya cunay- waa kaa dubaab bay cunay buu yidhi haye Een, meelo kamid a haddaan kasoo qaado meelaha ugu muhiimsanaa waxaan waxaan weydiiyey ma guursatay weli oo reer maleeda haye wuxuu yidhi een, waxaan ku yidhi guurku waa dahabe ma isku yara dayday ubadku waa deeqa weli ma dodoontay daacad wuxuu sheegay aabahay duuniyo xo- doolar iyo xolo dabaq kastuu buuxshay dad naanoo keliya iyo duqii hooyo oo in dheer dunida kaga dambeyn weli ayuu ka diranayay aaba dabadiina lacagta way dushay xoolihii dabargo aqaladii da- aqaladii daadi waxaa kasii diriglay laba qol oo duug oo oo duduba moodo oon u daymoobay buu intaasaa ka hadhay buu yihi intaasa ka laba qol oo duug ah oo aad nacam dumay oo baabaayo duduma u ekaaday iyagana waa qaan baa la igu leeyahay oo in laygu dul xaraashaan ka baqayaa buu
intii kale waa ku berjayey ninkii waa waa ku qaylay kubarjiyey buu leeyahay ha Haye.
iyadaasoo dhan gabi dabkaan saaray dheefna kuma doorsan waxaan ku daaduumay een, dayda iyo raadco soo daldala qaadka buu haye een, marka ee, ubadka daantooda gabadh da-daydiya oon mar wada duulay oon hotel dabacsan wada dekaynayn say waan dasiraykeyna buu ha laga laga diriyaa mooyo diratayaa mooyo cidima doodoonin maba daraanjaynin buyo kelmad faransiis oo nacam waa waa ha iga jiidhina de hadalkaaga mo Mhm.
waa ha- maba daraanjaynin buu mogtay haye wuxuu iiga sheekeeyey marka een, wuxuu igu yidhi een, een, inaan dhalinyaro ah oo wuxuu ii sheegay maalin ay gabadh wada socdeen ay wada sheekaysanayeen guurkoodina soo dhawaa Haye.
oo uu een, moogtahay qaadka daraaddii reerkoodii u baaba'ay arrintoodi u joogsatay oo looga noqday waan gartay marka wuxuu ii sheegay een, digniintaysiina waxaa kamid ahayd een, wada sheeko dheer oo sidii een, xitaa riwaayad oo kale ay kugu xidhan marka wuxuu ii sheegay qaadku iiga digay oo saddex qodob oo muhiim ii sheegay wuxuu ihi qaadku wuxuu dumiyaa reerka dhisan wuxuuna ka hortegaa reerka een, dhismi doonaan uu dumiyaa uu ka hortegaa een, marka nolosha qofkana wuu dumayaa buu yidhi saddexdaa wuu sameeya saddexdaa buu sameeya markaas wuxuu leeyahay iska ilaaliya oo waa digniin dabehe qaado ee maqal dabuubtayda een, wuu fudilayaaye eega danahaaga een, waa abu xaynkaas ii sheegay uga leeyahay moogtahay aniga hay dile eh ha iga dahaa ciile kiina dihin dhawra adnaha doodoonin uga diqeyrkaana buu igu soo gabagabeeyey ha macnaha aniga waa anigan socday ee ku- kaana kaana weli aanu dhibaatayna uga diga da- maxaan ku dhahay adiguna hawshaada wado wada buu igu leeyahay marka aniguna wuxuu leeyahay dee waa meel ka noqon u joogo khalaaf waan u dhifanayo buu igu yidhi wuxuuna ii sheegay inuu meel qaadle ku dhawaan doono intuu qaad labada nin maqsin iibiyo inuu xaggaa ee qaadka laga keenay etoobiya dhulka u dhawaan doono
ninkaasi say ku socotay beer buu dhex degayaa jaadka beer meelahaas degi doonaa balse ana waxaan rabaa inaan ka daba tego ninkaas waan raadca galo oo mugtaan bal qiso kale kasoo wariyo insha allah aad iyo aad bay weyn raadinayna halku ku dambeeyo Een, Insha Allah.
dabcan qisayna ku bilownay waraysigeenna ah heestii qormo oo sheeko dhaba ama qiso runa kasoo bilaabantay heese Aad iyo kaloo iyadana dee biika u qaada hiiliyaha ka mid tahay baynu soo taabanay Ah.
waxaa jirta hees kaloo iyadana haddaanan qaldanayn isla qisadaasun ay ka dhadhamayso erayadeeda markaad eegto Een, eh, aad- aad si fiican u dhuxdaad garanayso fanaanka xabad muuseu qaado heesta Aad iyo xasiliya la aad.
yidhaahdo aad iyo xaasidaa la yidhahdaa magacaanta nula baxay bay kamid tahay xaaskiga oo een, qisadaa jacaylka o dhan ku saabsanta marka waa hiiliya waa xasiliya waa kuwo kale waa saas marka xorta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahan ka soo xulay adaan ku xadaayaday waana gaari xeerkeed inaan kugu xariiraayo bulis ha sii wadaya haddana wuxuu leeyahay sida cuxuural cayntii jannada lala xayaabaayay ha ha marka ilaa jannadii bay gaadhay hadha waa la isku arkaya ha waa ka saasuu leeyay sida xuracayntii jannada laga- lala xayaaday Mhm.
adigu waxaa kamid a waxaa kamid a kabtan aan xajiiniyo lahayn weerku xaganaysa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootaa ku xaragootahay ha ru- runtu waxa la yidhaha kabtanku hadduu run yahay waa lagu mugti waa xalaal waa xalaal weye waa waa xalaal ka- waa xalaal Ah.
kaftan ha waka kabtan aan xajiiniyo lahayn weerku xaganaysa oo runi xalaalaysa baad ku xaragootahay xilkasnimo allah kuu dhashiye garasho xeel dheer Mhm.
ha heeskaasi xabad baa qaada saaxiibka isaguna waa waxaan u qaaday xaaskayga oo magaceedu ku dhex jira xagga dambe xitaa eh, habboon laakiin aniga magacaantan la baxay xasiba iyo xasiliya iyo xajxida intaas magac bay ku dhex jiraan Mhm. marka heestan oo keliya hata imise magac baa ku jiro iyada aad ugu tala gashay afar magac baa ku jira afar magac baa ku jira marka marka lagu sii daro hiiliye iyo kuwa kale waxa weeyaan ma badanayaan tiradooda aad bay u badan doonaan tiradoo
sanadba sanadba magac weeyaan sanadba magac bay leedahay sanadoo cumriga magac bay leedahay wagaag heestaasaynu iyadana wada dhegeysan doonaa een, fanaanka xabad muuse iyo weliba heestaa xasiliya xogta hadalka xiisaha murtida xididka suuganta nax waxaan ka soo xunay adaan kugu xadaayadaye waana gaari xeerkeed inaan kugu xariiraay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiisa gelisay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiisa gelisay kabtan aan xajiiniyo lahayn weer ku xaganaysaa oo rul xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baa leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geenyaanayey alla geenyaa ugugay naftaad xiise gelisaay naftan aan xajiiniyo lahayn weer ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baa leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geenyaanayey alla geenyaa ugugay naftaad xiise gelisaay
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan daniintaynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada qur-aankiyo ducaan kugu xijaabaye duxantiyay ilaahii xukumay xulashadaadii imtixaan waanay dumar wanaag lagu xasuusnaado xasladay habboonay adaan kugu xushmeeyay isha xaasidiintiyo naxligu kuma xumeeyaani imtixaawalay dumar wanaag lagu xasuusnaado xasladay habboonay adaan kugu xushmeeyay isha xaasidiintiyo naxligu kuma xumeeyaani naftan aan xajiiniyo lahayn weer ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geenyaalayey alla geenyaa ugugay naftaad xiise gelisaay naftan aan xajiiniyo lahayn weer ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragoobtaay qalbi xaadhan baad leedihi oo laab xaruuriyahe xibnageenyalayy hallageenya ugugay naftaad xiise gelisaay kaftan aan xajiiniyo laxayn weer ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragoo tahay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xibnageenyalayy hallageenya ugugay naftaad xiise gelisaa